barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay waa khamiis sagaalka bisha march labada kun iyo toddobiiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah sahre ciidle nuur iyo nuur xasan nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool boorama oo hirgeliyay dugsi ay ugu magacaabeen haa waan awoodnaa waxa ayna wax ku baraan dadka waaweyn maalinka koowaadaynu samaynay de ilaa iyo labaatankii cishee koowaad de waxu dhex sheekaysanaynaa meesha qof inooma yimin laakiin bini aadamka waxaa muhiim u ah oo shaqada kolkaa bilaabaysa albaabkaas ka furato dadkiiba ku yimineen dabcan haa maalinka koowaad lix hooyaa noo timiday hadda saddex kalaaskiiba winoo buuxaan maasha allah alxamdulilah sidoo kale waxaad maqli doontaan fanaan ku xeel dheer dhinaca ciyaaraha dhaantada oo nooga warramay qofku hadduun dhaanta aqoonin abgaanada badanaa kuma dhiiran karaan mana samayn karaan sababtoo ah waxa laga hadlaya waa godadka ay heesta ku dhacayso iyo godadka ay dhaantada ku dhacayso waa kala labo walow ay sistamkii iyo qaabkii uu hal wada yahay haddana xagga kale markaad eegto isku god ma aha iyo heestu iyo dhaantada heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
ciidamo ka tirsan mariiniska maraykanka ayaa la geeyey waqooyiga suuriya si ay gacan u siiyaan maleeshiyaadka doonaya in ay kooxda daacish kala wareegaan magaalada raqa wargeeska washington post oo markii ugu horreysay xogta warkan helay ayaa sheegay in tegitaanka ciidamada badda maraykanka ee suuriya ay sii xoojinayso kulug lahaanshaha maraykanka ee dagaalka suuriya ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka oo ka hadlaya arrintan hase yeeshee saraakiil ka tirsan militariga maraykanka ayaa u xaqiijiyey qaar ka mid ah wakaaladaha wararka in askar ka tirsan mariiniska maraykanka la geeyey suuriya ciidamadan ayaa la sheegay in la dejiyey degmada mambij oo boqol soddon iyo sideed kilomitir kaga beegan dhinaca waqooyi galbeed magaalada raqa magaalada raqa ayaa caasimad u ah kooxda daacish waxaana la rumaysan yahay in halkaasi ay joogaan maleeshiyaad gaaraya ilaa iyo afar kun oo dagaalyahan
koox hubaysan oo afka kusoo duubtay maaska ay dhakhaatiirtu xidhaan marka ay howlgallada caafimaad samaynayaan ayaa weeraray cusbitaal ku yaala xerada ugu weyn ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee kaabuul ee waddanka afghanistan weerarkan oo dhacay goor dambe oo arbacadii shalay ayay ku dhinteen koob iyo soddon qof halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan toddoba iyo siddeetan qof sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee dalkaasi saraakiisha ammaanka ee dalkaasi afghanistan ayaa sheegay in ciidamadii ku hareeraysnaa goobtaasi caafimaad ay dileen raggii weerarkaasi soo qaatay kadib markii howlgalkaasi uu socday muddo saacada ah dad goobjoogayaalina waxay sheegeen in weerarkaasi uu ka bilaabmay gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala soo beegsaday albaabka laga soo galo dayrka cusbitaalkaasi oo yaallaan afar boqol oo sariirood oo lagu magacaabo maxamed daa'uud khaan hosbital oo ku yaala bartamaha magaaladaasi islamarkaana cusbitaalka ugu weyn ee ku yaala xeradaasi
halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington cabdulaahi sheekh xuseen sheekh cali ayaanleh waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama waxa uu ka mid yahay dhallinyaro aasaastay dugsi ay ugu magac dareen haa waan awoodnaa dugsigan ayay dhallinyaradani waxa ay wax ku baraan dadka waaweyn iyaga ayaana daboola kharashka ku baxa adeegyada waxbarasho haddaba riyada iyo dadiilada dhallinyaradan ay leedahay waxaa ka wareystay wariyaheenna haashim sheekh cumar good
maxadka waxaan asaasinay sanadkii cusba 2017ka ama 2017ka waxaan ka asaasinay gobolka awdal ee boolow waxaan maxadka magaciisa u bixinay yes we can college macnaheedu yahay haawan awoodnaa waxaan u asaasinay kolkaan eegnay baahida ka taagan xaafadda iyo in dadku inu baahan inay wax dhigtaan kol kastoo aqoontu siyaadana waxaa siyaadaya wadanka ilbaxnimadiisa waxaa siyaadaya developmentka wadanku gaarayo waxaa siyaadaya ilbaxnimada wadanka waxaa dhigta su-aashaada laba haddana soo laabto dad waaweyn baa dhigta waxay ku dhowyiin hadda waa toddobaatan qof baa dhigta hooyooyin baa dhigta hablaa dhigta waana waxaan dhignaa non formal educationka ama aqoonta dadma ninba qaabku aqaan
waxaad ka warantaa hooyooyinka iyo hablaha iyo dhallinyarta kale aad dhiganaysa ma waxaad uga soo bilowdeen meel hoose mise waxa weeyaan dad markii hore waxbarashada ka tegey oo waxbarashada qayb ka mida soo bartay oo aad kor u qaadaysaan waxbarashadooda miya
kuley dadku waa malaajeeba yihiinoo dee qofba waa cayn wey hooyo waxaa dhacaysa weligeed aan qalinin buu qaadan waxaaban isla jabnaaba in xaashida xagga laga bilaabayo aan ka saxno qolyaa laga bilaaban hoosta ka bilaabaan kolkaa dad hadda u bilow tahayna waan u dhignaa qolyo waqtigu saamix weyna waan u dhignaa qolyo ka kala dhacdayna waan u dhignaa qolyo badan waan u dhignaa oo iska ciyaal caadi waa iyo dad iskuulka dhigtaba hay iskuulka dhigtaba waxaad ka warantaa cabdilaahi yaa idinku dhiirigeliyey maadaama aad tihiin rag dhallinyara aan lacag haysan ama aan dhaqaale ay ku furaan kollajkan aan haysan sied u awoodeen inaad kollajkan furtaan dadkan isugu yeedhaan
waa su-aal muhiimaada weydiisay annagoo naxbanu wahayn beentaa maaha mana shaqayno dhalin baan anagu wax dhigata qudhaydu laakiin haddii aad fadhido waxaa layidhi xaglaawan xoole kuma yimaadaan haddaad fadhido waxba iman maayaan annagu waxaan ogaanay oon isku waafaqnay in annagu wax qabsanno ummaddana u faa'iidayno annaguna faa'iidaysano annaguna koobiyanu hayn oo waxbanu haysan ayaa haddana isku day inaan bilowno hadda alxamdulilah saddexdii qol baanu haynay decorationkii waanu helnay meeshan korkeena mada ilaahay baa ogaa xataa dad badanoo madaxa wadanka gobolka haysta ayaanu booqanay laakiin danasay waxba inoo qaban waayen ballan beenay noo qabteen waxay idhahdeen maxay qabtaa annagoo weliba si cilmiyeysan oo warqad u geysanay codsiya intay qaateen ba dee maqalka hoos dhigteen cid wax nagala qabatay ma joogin haddana nagaa dee dhabarkayga dee u dulqaadanay alxamdulilah hadda ilaahay nagu aasto haddana waxaan ka dalbaynaa cidda dee naga mas-uulka madaxda gobolka qofkuu doonaa sheegtee dee in ummadda ummadda waxu qabanaysa dee la ogaado hadda maxadku wuxuu ka furan yahay xaafad ka mid a xaafadaha magaalada boorama muddana imika uu furan yahay dhowr bilooda sidee ardayda iyo dadka waxbarashada jeceli ay ugu soo kordhayaan imiga maxadkiina
wax ilaahay lagu mahadiy mudan maalinkii koobaadaynu samaynay de ilaa iyo labaatankii cishee koobaad de waxu dhex sheekaysanayna meesha qof inooma iman laakiin bini aadamka waxaa muhiim u ah haddii wixii on time yahay oo shaqada kolkaad bilaabaysa albaabkaas ka furato meeshaadii aad hagaajisato dadkiiba ku yimaadeen dabcan haa maalin koowaad lix hooyaa noo timiday lixdii baan si fiican wuxuugu dhignay ilaahay idankii lixdiina dad ka badan bay keeneen hadda saddex kalaaskiiba winoo buuxaan maashala alxamdulilah
dhinaca iyaga laftooda dhallinyarada kale ee aad bartaan luqadaha ee ku soo biirtay durba maxadkiina intay tiradoodu leegta
dadkaa dhigta hadda waxay yihiin ilaa iyagu hadda sodomeeye way yihiin dadka dhalinta dhigta ee luuqaadka dhigta luuqadda soomaaliga iyo luuqadda ingiriishka iyo luuqadda carabiga waxaan u soo wadnaa hooyooyinka inaan haddii alla kala dhigo dhawaan u samayno qayb ka mida maxadka oo lagu oo lagu dhigto habka cuntada loo sameeyo oo noocyada dadkeen waxay yaqaanaan baasta iyo buriis iyo laxoox laakiin loo dhigo noocyo badan oo cuntaa ilaa iyo laba boqoloo nooc oo cuntaa ama ka badanba iyo cabitaano aan u dhigno kolkaa macalimiin aan u yeelno haweena oo professionaalkii ula cilmiga si ummaddii bulshadii ay si walba u faa'iidaysato kabasitiga aqooneed kabasitiga cilmiga dee cuntada dadkan way la yaabayaano dee waxaan wax ku cusub weeye cunto la dhiganayo laakiin taasaa ka mid a dhalinta haddaan usoo laabto su-aashaana laga yaaba iyagana waan u samayn doonaa corpses kale oo nuyuya haddii haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o e da ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good
haatana nairobi magaalada nairobi waxaa ku soo badanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee fanka ku biiraya amaba aada u xiseeya inay ka mid noqdaan fanaaniinta qeybaha kala duwan saxane xuseen cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo fanaan dhinaca dhaantada ah waxaana uu qaadaa dhaantooyin kala duwan oo isugu jira jacayl iyo kuwa ka hadlaya dhaqanka soomaalida haddaba wariyaha v o ed ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa saxane kula kulmay xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaanuu ka waraystay dhaantada fanaan baan ahaa waa- waxaana qaabilsanahay dhanka dhaqanka ama dhaantada Markaas hadba qof baa isu yaqaano Eh, dhaantaduna waa kolley qeyb hidaha iyo dhaqanka ka mid a shaqadayda ama waxaan qabtana waa dhanka hidaha iyo dhaqanka waa gartay Eh, dabcan fanka wuu qeybo badan yahay qeybo badan uu ka kooban yahay marka maxaa ku dooratay inaad fanaan dhinaca dhaantada noqotid Eh, fanku waa mid lagu biiro qofku waa shaqada sideedaba waa qof shaqada bilaabo iyo shaquu kusii jiray dhanka dhaantada wax anoon kusoo koray ahayd oo ka mid a hidaha iyo dhaqankayga ama yaraantaydii aan ma- ee magaranaysa aan qaban jiray oo shaqooyinkii ani aan ee magaranaysa kusoo koray ama aan kusoo barbaaray lafdhabar u ah bay ahayd sidaa awgeed bay igu kaliftay inaan sii wadoon ama casriyeeyo weliba ay jiraan fanaaniin kale oo soomaaliyeed oo iyada nafteeda casriyeeyey oo iga sii horreeyay haddana ana- ee- ee magaranaysa anigana inta waan qeyb ka ahay waa gartay goormaad bilowday
waxaan bilaabay tu oo waxaan bilaabay laba kun iyo shan iyo tobankii bishii shanaad baan bilaabay laakiin bilowgeeda haddii la dhaantadu wax aan soo wadi jirnaba ayada baadiye ku suurtumaynay waa markaan xagga magaalada ka xagga magaalada markay tahay un baan bilaabay laba kun iyo shan iyo tobankii laakiin intii hore baadiye aan ku tumi jiray yaraanta anadii ama markaan geela raaci jiray aan dabadhoonka ahaan jiray aan dhiilka geela u wadnay waqtigaas baan eh, magaranaysa ay ahaan jirtay oon aan tumi jiray dhaantada waa marka ilaa baadiyaad kasoo bilowday ilaa hadda magaalaad keentay aada iyo aad Eh, marka aada dhaanteynaysid oo kale eh, waxyaabaha dadka eh, ay kugu taageeraan ama dhalinyaro maadaama nin dhalinyaro aa tahay maxaa is leedahay dadku way kugu dhagaystaan oo fankaaga ugu xiiseeyaan de fanku qofka waxyaaba badan baa lagu taageeraa fanku masraxiyadna wuu leeyahay de qofka masrax markuu saaran yahay waa lagu taageeraa bidhaantiisa qofka waa lagu taageeraa codka waa lagu taageeraa erayada uu ku dhawaaqayo qofka fanaanka maba ahaba inuu hadda ka hadlayn dhaanto keliya hadduu hees noqdo iyo hadduu fanka noqdoba ee magaranaysa waxaan ka wada hadduu dhaanto noqdoba labadaba qofka macnaha uu meesha la imaanayo umbaa lagu taageeraa un Ee, ma aha muhiimaddu inuu qofka macnaha la iska taageeri laakiin siyaabo qofka lagu qaadanayaa jiro dee masraxiyadda markuu bulshada hortaagan yahay hadba soo u qanciyo hadday noqoto midhaha uu meesha la imaanayo naaxiyadda iyo nuxurka ay ka hadlayaan waxaa kaleeto iyadna jirto in qofku markuu taagan yahay bulshada hortaagan yahay uu jiro qaab uu ku qancin karo bulshadii uu hortaagnaa ee wax- ee magaraysa wax u sheegay dee haddaad macnaha la imaato waxaan macno lahayn oo bulshadii aan bedelin dadka soomaalida wada ogtahay waxay wada badan yihiin oo cureyayaal badana kii curiye aan ahayna ee magaranaysa wuxuu- ee magaranaysa wuxuu la biya cabiya curiye sidaa ogeed dadku way fahmi karaan wixii macni iyo tayo ku fadhiyo hadduu hees noqdo iyo hadduu dhaanto noqdo intuba waa gartay eh, dhaantooyinka aada qaaday inta badan halkeed kaga hadashaa maxaad diiradda ku saartaa waa dhaantooyinkan qaaday way kala duwan yihiin qayb waxaan oga hadlaa waa waa wadaniyad qaybna waxay qaabilsan yihiin jacayl marka dee hadba walow hadafkii markaad jiro unbaad ka hadli kartaa badanana fanku wuxuu ku wanaagsan yahay inaad ka hadasho waaqici markaa taagan waaqaca unba badanaa looga hadlaa wixii kaloo isagoo isdhexgalka bulshada iyo baraarujinta ee magaraysa bulshada aad ka hadlayso waa gaarkeeda saxane marka fanka laga hadlayo dhanka heesaha oo kale dee heesaha abwaan baa sameeya oo curiya fanaankuna wuu qaadaa so eh, dhinaca kale eh, laxankii iyo qeybahaas saas u kala kooban yahay marka dhaantaduna ma la mid baa mise wuxoo dhan ba hal nin baa sameynaya Ee, dhaantada waa la mid kolley waxaan maleynayaa fan waa fan haba ee magaranaysa ha kala duwanaato dhaantaduna gees ha ahaato heestuna gees ha ahaatee wixii caqabada ay heestu leedahay bay leedahay walow ay ka ee magaranaysaa dhaantadu ay qeyb dheer tahay dhaantadu waxay dheer tahay dhaantadu way adag tahay inuu abwaankuu sameeyo badanaa abwaan kasta waxaa dhici karta inuu abwaanadu ay sameeyaan badanaa heesaha laakiin abwaanada way ku adag tahay inay sameeyaan hees ee dhaantooyinka ay wada sameeyaan dhaantadu waxay ku beesgaraysan tahay aqoon qofku uu u leeyahay qofku hadduun dhaanto aqoonin abwaanada badanaa kuma dhiiran karaan mana samayn karaan sababtoo ah waxa laga hadlayo waa godadka ay heesta ku dhacayso iyo godadka ay dhaantada ku dhacayso waa kala labo walow ay sistamkii iyo qaabkii uu hal wada yahay haddana xagga kale markaad eegto isku god ma aha iyo heestu iyo dhaantadu sida awgeed taa awgeed waxay keenaysaa qof dhaanta aqoodo oo soo tumi jiray laakiin abwaan aan ahayn qofkii abwaan maaha laakiin wuxuu kusoo barbaaray dhaantadii waxay wuxuu awoodi karaa qofka inuu dhaanto sameeyo taana waxay keenaysaa in qofkii dhaantadii kusoo barbaarayna uu sameeyo kii abwaankaha ee ilaahay xigmadda gaarka uu siiyena dhaantadii uu sameyn waayo marka waa sababaha aan leeyahay way way ku kala duwan yihiin heesaha iyo dhaantada kaasi wuxuu ahaa saxane xuseen cabdi waa wiil dhallinyaro ah oo fanaana oo dhanka dhaantada isagoo ku xeeldheer wuxuu u warramayey khadar maxamuud xareed oo jooga nairobi halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a waana barnaamijkeenii dhallinyarada maanta haatana waa heestii jawharad iyo codka maxamed siciid cabdi b k
rabakaajaasiyo babagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaadoo jecel qofku rabakaajaasiyo mabagayo ku joogsiye jamashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale oo ku jecelaadoo jecel aniguna aniguna jalleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jalleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya jiifkana qof jelani maseexde badbaadjaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaadbaadjaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin wadnaxaa wadnaxaa jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbikuu jaxaasmiyo niyadkuu jiljilcdaajaha gudhayayaa shuhurdaydaay jiirhkaygu kuma tago jeexaygi midigay midige ima helin jir boqolyo
ya salaam heestaasi jahrad codka b k iyo ereyadii xasan daahir ismaaciil weersame intaasi haddii aynu ku soo dhaafno weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta haatan waa dhinacii ciyaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa u diyaara
haddii aan ku horeyno kooxda barcelona ayaa xalay samaysay taariikh dhinaca koobka kooxaha horyaalada yurub ah kadib markii ay afar gool iyo eber oo ay ku lahayd kooxda baris saint germain ay ugu badashay lix gool iyo gool is-argii hore ee labadan koox oo ka dhacay magaalada baris bishii hore ayaa waxaa afar gool iyo eber kusoo badisay kooxda b s g ma ahayn wax la filayey ama horey uga dhacay taariikhda koobkan in koox lugtii hore looga soo badiyey afar gool iyo eber ay is-aragga labaad inta ka daba tagto islamarkaana ka dhaliso goolkii guusha balse barcelona oo keliya ayaa taasi xalay samaysay ciyaartii xalay oo ka dhacday garoonka camnu ee magaalada barcelona qaybtii hore waxa ay ku soo dhammaatay laba gool iyo eber oo ay barcelona ku hogaaminaysay waxaana u kala dhaliyey goolasha louis suarez iyo ciyaaryahan levin kurwaza oo kooxdiisa b s g goolka ka dhaliyey qaybtii labaad markii la isu soo laabtay barcelona gool saddexaad ayay ku dartay waxaana rigoore ku dhaliyey leonel messi kadib markii uu ciyaaryahan thomas muniir xerada ganaaxa ku jallaafeeyey neymar rajada b s g ayaase dib u soo xoogaysatay daqiiqadii koob iyo lixdanaad ka gadaal markii uu gool u dhaliyey ciyaaryahan edison cavani kaasoo ciyaartana ka dhigay saddex gool iyo gool marka la isu geeyo goolasha labada lugna shan gool iyo labo waxaa ku hogaaminaysay kooxda b s g laakiin wax walba waxay isbedeleen wixii ka dambeeyey daqiiqadii siddeed iyo siddeetanaad kadib markii ay ciyaartooyda barcelona ay keeneen saddex gool oo xidhiidh ahaa neymar ayaa dhaliyey laba gool oo midna laadka xorta ahaa ka kalena uu ku dhaliyey rigoore goolka guushana waxaa ciyaarta oo ay ka dhinneyd soddon ilbiriqsi daqiiqadii shan iyo sagaashanaad shabaqa ku hubsaday ciyaaryahan sergi roberto oo ciyaarta beddel ku soo galay wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeyey ee uu dhaliyo xilli ciyaareedkan sidoo kalena mid ka mid ah goolashii ugu xamaasadda badnaa taariikhda kubadda cagta ee yurub soo laabashadii barcelona ee xalay ayaa lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee abid soo marta kubadda cagta ee yurub horey waxaa u haysatay dubartiva la coruna oo ka dhisan dalka sbain oo sanadka labada kun iyo afartii ay afar gool iyo gool ku khasaartay ac milan ciyaar ka tirsanayd koobka horyaalada yurub dubartiva lugtii labaad ayay waxay milan ku garaacday afar gool iyo eber haddaba maxay ka yidhaahdeen ciyaartooyda barcelona iyo kuwa b s g iyo weliba warbaahinta ciyaartii la yaabka lahayd ee xalay sergi roberto oo dhaliyay goolkii guusha ayaa yidhi waan istuuray aniga oo adeegsanaya wixii tamar ah oo igu jiray dhammaantayaba waan isu diyaarinay taageerayaasha ayaa inoo ahaa toban ciyaartooy oo dheeraad ah gebagabadiina guushan iyaga ayaa leh neymar oo door weyn ka qaatay guushii baarsa ayaa isna yidhi wuxuu ahaa kulankii iigu wanaagsanaa ee aan abid ciyaaro noloshayda tababaraha barcelona louis enrique oo isna hadlay ayaa yidhi kalagoosyada lafaha ayaa i xanuunay oo garoonka ayaan ku dhacay laakiin waxay ahayd wax u qalmay guddoomiyaha barcelona joseb maria bertamow ayaa isna yidhi tani waa guul taariikhi ah oo ay dadku xusuusnaan doonaan abid dhinaca baris saint germain waxaa hadlay ninka leh kooxda guddoomiya naasir al khaliifa waxaana uu yidhi qof walba waxay u ahayd riyo saddex gool muddo toddoba daqiiqo ah waa wax aad u dhib badan joornaalka ugu afka dheer dhinaca ciyaaraha kubadda cagta ee faransiiska ee lakiib ayaa buggiisa hore waxa uu cinwaan uga dhigay afkii baa juqda gabay haddii aan intaasi uga baxno faahfaahinta ciyaartii taariikhiga ahayd ee barcelona iyo b s g ciyaartii kale ee xalay dhacdana waxaa isku haleelay kooxaha brushia dortmund iyo kooxda benfica lugtii hore oo ka dhacday dalka bortugal waxaa gool iyo eber ku soo badisay benfica laakiin ciyaartii xalay dortmund waxa ay benfica ku dharbaaxday afar gool iyo eber saddex ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan pierre emeric obamian halka goolka kalena uu saxiixay ciyaaryahan calistan christian bolisage dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad baad u mahadsan tahay nuurow dhinacii wararkana haddii aan dhegaystayaasha ugu rogaal celiyo ciidamo ka tirsan mariiniska maraykanka ayaa la geeyey waqooyiga dalka suuriya si ay gacan u siiyaan maleeshiyaadka doonaya inay kooxda daacish kala wareegaan magaalada raqa wargeyska washington post ayaa markii ugu horreysay xogtan warkan waxa uu helay oo isagoo sheegay in tegitaanka ciidamada badda ee maraykanka ee suuriya ay sii xoojinayso kuluglahaanshiyaha maraykanka ee dagaalka ka soconaya suuriya ilaa iyo haddana ma jirto war rasmiya oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka oo ka hadlaya arrintaasi dhinaca dalka afghanistaanna koox hubaysan oo afka soo duubatay oo xidhay maaska ay dhakhaatiirtu gashadaan markaay howlgallada caafimaad sameynayaan ayaa weeraray cusbitaal ku yaala xerada ugu weyne ciidamada dalkaasi ee magaalada kaabuul koob iyo soddon baa dhintay toddoba iyo siddeetanna way ku dhaawacmeen sida laga soo xiganayo wasaaradda difaaca ee dalka afghanistan aad ayay u mahadsan tahay zahre cidlo oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona markaana aan ku laabanno kaalimihii heesaha
heestaasi fanaanada khadra daahir ciga ay ku luuqeynaysa ayaanu kusoo gebagabaynaynaa idaacadayadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo